Ururka dhalinyarada is xilqaan iyo qaar ka mid ah guddiga xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa isku xilqaamay in ay dib u dayactir ku sameeyaan waddo isku xirta magaalada iyo xaafadda taasi oo saameysay fatahaadii ku dhufatay gobolka Hiiraan. Dhismaha wadadan ayaa waxaa iska kaashanaya guddiga xaafadda Kooshin, dhalinyarada, ururka is xilqaan, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada is xilqaan ee magaalada Beledweyne Daadir Cali Yare ayaa ka waramaya hawsha dib u dayactirka ay wadaan.
Wadadan waxaa waaye waxay ka tirsan tahay waa waddo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Kooshin gaar ahaan laanta Kutiimbo. Wadadan waa waddadii halbowlaha u ahayd magaalada iyo xaafadda isku xiraysay. Wadadan waxaa waa dhibaato xoogan ayaa ka jirtay iyo dhibaatooyin kaleeto ay biibaxadii u geysan jirtay. Wadadan biibaxadii ayaa naafaysay. Waxaa u jeediin wadadan siday liisho u tahay waa dhowr maalin ayaa laga soo shaqaynayay dhowr kaarika ayaa gashay waxaana iska kaashaday wadadan carada gashay iyo qarashka ku baxayba ururka dhalinyarada isxilqaan ee magaalada Beledweyne iyo odayaasha xaafadda iyo culimaa'idiin culimaa'idiinka xaafadda iyo macallimiinta hadday ahaa lahayn dhalinyarta Qaar ka mid ah bulshada xaafadda Kooshin ayaa soo dhoweeyay waddada dib u dayactirka lagu sameeyay.
dhalinyarada ururka dhalinyarada oo isxilqaan marka insha allahu tacaalaa nimankaas walaalaheen oo dhallinyarada ahu annagoo xaafadda odayaasheediiya dhallinyaradii gaadiidka soo dhiibto dibadaha jirto jaaliyadda dibadda jirtana waa uga mahad celinaynaa dhallinyarada hawshaan wato isxilqaantay oo gaadiidka wadana waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqolaan u mahad celinaynaa ilaahay jise iyo abaal haydinka siiyo Een, waddan waxa dhisa dhallinyarada ayaa waddan dhista dhallinyarada dal aanan dhallinyaro lahayn wax uma qabsoomaan Ee, waddadaan dhibaato weynaa lagu qabay dhibaato weyn Had- waddadaanuna waa waddadii weyneed oo habarka ahayd oo galaysa ceelgaal waddadii ceelgaal iyo qowlad galayso hore oo habarka ahayd waa maxad celinayaa dhalinyarta isxilqaan oo arrintan kaalin weyn ka qaadatay ayaan u mahad celinayaa caadaadkeeda wuxuu ka mid ahaa inay biyaha iska fadhiistaan ay biyo uraa dhowr biri ay isaga juraan bil iyo ku dhowaadkeed ay isaga juraan Waddada dib u dayactirka lagu sameeyay ee xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada.